wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ka daafuurtay tobabar lagu baran doono la qabsiga isbeddelka cimilada daafuurka tobabarka ayaa waxaa goobjoog ahaa xubno ka tirsan wasaaradda deegaanka maamulka hirshabelle iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada jowhar oo tobabarka loo qabtay ismaaciil cabduqaadir agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay tobabarkan maanta meeshaan waxaa wada joognaa kulan ama workshop ku saabsan wadatashiga daneeyaasha la qabsiga isbeddelka cimilada sidaa ogtihiin soomaaliya waxaa jirta laba caqabadood oo weyn oo haysto oo ka imaaneyso xagga deegaanka ama ay sababeen isbeddelka cimilada ama climate change sidaa ogtihiin idinkana waxaa tihiin dadku ugu nugul isbeddelka cimilada waxyaabaha ay sababeen maadaama aad tihiin dad beerley e sheeg dhulkii resourciga ugu weynaa soomaalina degan sanad walbo waxaan filaa inaa la kulantaan abaaro ama ama fatahaado oo ay sababeen isbeddelka cimilada marka arrintan oo isbeddelka cimilada waa arrin oo issue oo weyn oo adduunka oo dhan saameysay waxaana la rajaynayaa mustaqbalkana inay sii jiri doonto marka waxaa jirto qaab la rabo in loola noolaado ama loola qabsado isbedelka cimilada isbedelka cimilada saa ogtihiin for example abaaraha iyo fatahaadaha waxyaalaha ka imaaday waxay sababeen waxyaalo badan sida in ay saameeyaan maxaa la dhaha waxbarashadii inay saameeyaan infrastructurekii ama transportationkii isu socodkii sida hadda ogtihiin meelahan hadda biyaa kusoo fakadaa lalahay maxaa la waxaa go-ay waddadii jowhar iyo xamar udhexaysay waxaa go-ay biyo waxaana sababay isbeddel cimilaha sababay qaar ka mid a dadka loo qabtay tababarka ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabaha ay ka faa'iideen runtii waxaa annaga noogu dhib badan beeraaley haddaan nahay fatahaadaha iyo diilahay ku ruun yahay beerihii markay soo dhashaan ayaguna cunaayo waxaa la yidhahdaa wariiq iyo anyax oonan u haysanin aqoon ama daawo ama tayeyn waxna aanan u haysan marka runtii waana muhiim inaan waxaan baranno cilmi ka qaadanno hadii ilaahay kuu roon yahay anigoo ah mariya maxamed mayow oo ku nool degmada balcad isbedel waxaan ka faa'iideeyey isbedelada cimilada wasaaradda wasaaradda deegaanka iyo sida loogu badbaado fatahaadaha iyo wixii la mid ah tababarada noocan ah ayaa ka qayb qaadanayo in bulshada si wanaagsan ay u fahmaan la qabsiga isbeddelka cimilada